الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد walaalyaal insha allahu tacaala muxaadaradeenna ama kelimadeennu waxay ku tacalluqdaa caawa insha allahu tacaala mafaasid atilfaaz t v-ga ama telefisyoonka mafaasidda uu leeyahay saan wada ognahay tilfaasku waa wax aad iyo aada u faafay guri walba galay madraso walba galay meel walba oo mujtamaca iskugu yimaadana la dhigay sida qaalibka marka aad fiiriso waxyaalaha uu ximbaarsan yahay iyo waxyaalaha ka dhalan kara iyo raadadka uu reebayo uu ku reebayo qofka guriga uu yaalla iyo guud ahaanba mujtamaca waxa way aahaar aad iyo aada u liidata oo qof walba oo muslima oo caaqila uu qiraayo oo xataa midka guriga u yaalla haddaad waraysato uu kuu sheegaayo usan inkiri karin mafaasida uu leeyahay qofka mu'minka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhiibay mas-uuliyad mas-uuliyaddaasi noocay doonta ha ahaato inuu mas-uulka yahay reerkiisa iyo carruurtiisa iyo wixii ka weynba yowma alqiyaama waa la weydiinayaa mas-uuliyaddaasi wax walba oo adiga aad keento hadday sabab u noqdaan in carruurtaadu ay ku lumaan ama xaaskaagu ay ku fasahaadday ku lunto yowma alqiyaama waa su-aalka hor taalla waa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhahda kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid walba waxbaa la raaciyey mid walbana wixii la raaciyey qiyaamaha waa la weydiinaya waa sii faahfaahiyey waxaa xadiidka ka mid ah inuu nebigu yidhi wاrajulu raacin fii ahli beytihi wamas-uulun can raciyatihi ninka waxaa la raaciyey reerkiisa waana la weydiinaya wixii la raaciyey yowma alqiyaama haddii marka adiga aada sabab u noqoto in ay u labistaan sida gaalada u labisato ayagoo ka raacaaya kana baranaaya bahalkaa guriga u yaalla ilan meel kumaysan arag isku bulladaan kuma noola laakiin naqshadii iyo sawirkii ay ka arkaayeen bahalkaas ayay raad raaceen gabadhu ay u labisato sidii naagaha gaalada ee caariyaadka ay u labisnaayeen hadhowtina aad tiraahdo waxa weye ciyaalkaa bannaanka iga aadi lahaa saas darteed anoo bannaanka ka celinaya ayaan guriga u keenay berri waxaa laga yaabaa qofkaas inuu ku shallaayo uu yidhahdo carruurtii iga lunto iga fasahaaday adaana sabab u ah inay fasaadaan sababtoo ah wixii fasahaadi lahaa adaa guriga usoo dhigay yowma alqiyaamana waa lagu weydiinayaa mas-uuliyadda wax ka hor yaalla waayo bahalkaa marka guryaha la dhigtay oo meel walba yaalla waxaan sheegi doonnaa insha allah adraarta uu leeyahay oo ahlulcilmigu ay sheegeen qayb ka mid ah adraartiisu waa badan tahay adraartiisa ama dhibaatooyinkiisa waxa ugu horeeya oo ka mid ah oo waxyaalaha telefisyoonka laga saamaynta uu reebo ka mida qofka fiirsanaayo hadduu nin yahay inuu fiirsado ama uu daawado dumar sawirradooda caariyaada oo telefisyoonada ka soo baxaaya xataa dadka yidhaahda waxaan guryaha u dhigannay inaan akhbaarta ka mutaabacayn telefisyoonada inta badan waxaa la soo joojiyey waa dumar qaawan ama jasiiradha ama kayrkeedle naa qaawano tima bannaan xabadkuna u bannaan yahay ayaa warka akrinaysa adigana waa dul fadhidaa oo waad fiirinaysaa sharcigu muxuu ka qabaa inaad fiiriso oo indhahaaga aad ku jeediso gabadha caariyada ah ee meesha ka soo jeeda ama telefisyoonka ka muuqata jawaabtu waxaa waa inay muxaram tahay oo aysan bannaaneen fiirinteeda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika adkaa lahum ina allaha khabiirun bima yasnacuun nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa ragga mu'miniinta ah yaguduu min absaarihim araggooda ha laabaan wayaxfaduu furuujahum furuujtoodana ha xifdiyaan nadarka iyo fiirmada waa haddii ay tahay mid muxaramaa waxay muqadimo u tahay zinada lagaa ilaalinayo lagu leeyahay farjigaaga xifdi waxa farjigaaga aad ka xifdinaysa waa min azina waa min alfawaaxish laakiin indhaha oo la daayo waxay sabab u noqon karaan ama wasiilo u noqon karaan qofka inuu muxaramka ku dhaco axaadiisteedana waa noo imaan doontaa nebiguu sheegaya sala allahu calayh wasalam arrinkaa marka alla wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa mu'miniinta yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum daalika askaa lahum arrinkaas ayaa u tahirnaan badan oo u wanaagsan mu'miniinta sidaa ku dheh ina allaha khabiirun bimaa yasnacuun ilaahay waa mid og waxa ay samaynayaan aayadda maxaa lagu khatimay wax walbood samaysaa inuu ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala macnaha waxaa waaye haddii wixii ilaahay kaa xarimo aad fiiriso oo aragga aad ka laabi weyso ilaahay waa ku arkaya subxaana wa tacala waxa aad samaynayso aayadda waxaa lagu khatimay qur'aanka dhanna waa sidaa culimmadu waxay yidhahdaan ama mufasiriinta qur'aanka aakhirkiisa waxa alla uu ku khatimayo waxay munaasabo la leeyihiin waxa alla uu ka soo hadlay markii la yidhi mu'miniinta araggooda ha laabaan furuujtooda ha xifdiyaan ilaahay wax walbay samaynayaan waa mid la socda hadday indhaha xifdi waayaan yacni hadday aragga laabi waayaan ilaahay waa la socdaa hadday furuujtooda xifdi waayeenna ilaahay waa la socda macnaa alla ma moodo waxa ay samaynayaan oo ay gelayaan alimaam ibnu kaiir raximahu llah imaamu lmufasiriin aayadda wuxuu ku fasiray cinda tafsiirihi wuxuu yidhi haada amrun min allah licibaadihi almu'miniin waa amar alle xaggii ka yimid uu amrayo addoommadiisa mu'miniinta an yaguduu min absaarihim camaa xarama calayhim inay araggooda ka laabaan waxa ilaahay ka xarimay ayuu almu'miniinta amray فلا ينظروا إلا ما فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ما فيرين أيام أما يسن فيرين إلا وحي الله أبني إني فيريان سبحانه وتعالى مركزوا إلى وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم وحكروا الله مؤمنين تأمري إني أرجو ذك اللعبان وحرمي فإن اتفق أن وقع البصر على محرمين hadday dhacdo la kulanto inuu aragu ku dhaco shay muxarama min hayri qasdin asagoo u qasdaynin falyusrif basarahu araggiisa ha leexiyo telefisyoonada markii la daawanayo aragga ma la leexina mase si fiicana loo fiirinaya si fiicana loo fiirinaya ayadoo naaga caariyaada ay soo gelayaan oo ay qaar warka akrinayaan oo ay qaar laga yaabo majaalis shirar ay joogaan in lasoo muujinayo oo mid hadlayso waxaasoo dhan araggu ku hay wuxuu leeyahay shiiku hadday dhacdo in qofka mu'minkaa ay ka dhacdo nadarul faj'a wax la yidhaahdo macnaha isha uga dhacda asagoo u qasdin muxuu samaynayaa falyusrif basaro araggiisa ha leexiyo canhu ay can hada almuxaram araggiisa ha ka leexiyo sariican si degdega ha uga leexiyo waxaa ku waajiba haddii xataa si faj'a oo kadis toosan u qasdin isha hadday uga dhacdo wax muxarama mar labaad yuusan u celin ishiisana ha laabo si degdeg كما رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جرير وحي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة نبي أيام وحن ويديي في رمضة دق دقاء معنى كذسك فأمرني وحوي أمري أن أصرف بصري أرقيق إن الليحي أيوي أمري إمام النووي رحمه الله وحوي رهلي الفجأة هي البغتة فجأة وعلى ذهلا أجمد أما في رد دق دقاء ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية نظر الفجأة وحال قوضا أرقيس إنه كدعه قبر أجنبية إنه إش إش كدعه من غير قصد أصغ قصدين فلا إثم عليه في أول ذلك وحدا بيدشي سماها مرتقوه الرئيسة أي قبر أجنبية إش كدعه وحدا بيدشي معها ويجب عليه أن يسرف بصره في الحال وحان واجب كؤا إنه أرجي صليحيه أولابه في الحال في الوقت قاس إشي سيكون على محرمك مركب إنه أولابه واجب كؤا فإن صرف في الحال فلا إثم عليه marka isha si degdeg uga dhacdo wixii ilaahay xarimay ama gabadha ajnabiyada uu fiirinay isla markaas haduu araga laabo wax dambiye dushima wa in istadama an-nazar atima li hada al-hadith haduu ariga araga daaimo oo gabadha ajnabiyada ahayd isha uga dhacdo uu si fiiriyo waa dambaabaya li hada al-hadith hadith kana u dalila فإنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يسرف بصره النبي عليه الصلاة والسلام وحو أمره ويري إنه أرقي سليحيه أيو أمره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم آية سوقة الإمام النووي آية أي حديث واسك معنا لبضل وحي فريا قفك مؤمن كأنه واجب كتهي إنه إشي صلاوه حديب أي معركة وح محرم وعرف walaga yaabaa marka koowaad ee hortaada aad fiirinayso ama dhinacaada aad fiirinayso inuu shay muharram ku dhacdo isha si kaliya laakiin waxa waajiba si degdeg ah inaad dhahdo haddaadan u laabin oo aad sii fiiriso dembiilaa tahay haddii aad inta ka laabto haddana mar labaad aad ku celisana dembiilaa tahay waa qofka ku dambaabaya aayaddana waa khilaafay xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalamna waa khilaafay الشوكاني رحمه الله سيغنا أصو آيات فسر يوحي وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه aayadda waxaa ku jira buu yidhi daliil tusinaya inay xaaraan tahay in la fiiriyo wixii aan xalaal ahayn in la fiiriyo waxaan xalaal ahayn in la fiiriyo ma bannaano fiirintooda aayadda saasaa laga qaadanaya nebigu sala allahu calayhi wasalam asoo cali bn abi aalib la hadlaya wuxuu yidhi yaa caliy laa tutbic nadrata nadra caliyow fiirin ha raacin fiirin kale macnaha mar hadday isha kaaga dhacdo mar labaad ha raacinin fainamaa laka aluulaa walaysat laka alaakhira midda hore ada iskale oo macnaha waxa waa fajaa dambi kuma lihi laakiin midda labaad adiga iska malihi oo macnaha midda labaad dambi kugu noqonaysa xadiiska waxa wari imaam tirmidhi abu daawud min hadithi burayda radiyallahu anhu sheekh al-albani wa hasani wuxuu waa hadith hasan nabi ali sallallahu alayhi marka saas ula dardaarma ali ya ali la tusbi' an-nadrata an-nadra hafi har-ra'in eegidda eegid kala har-ra'in mar hadda isha kaaga dhacdo mar labaad har-ra'in فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة مد ظهر على له لكن مد ذم مله عليه الصلاة والسلام بعض السلف نوحي إلى النظر سهم سم إلى القلب أجمد أما في رد وفلار سمعة وقلبي يقول عيس مكيو قفقف إشيسة waxa ay fiirinayso waa fallaar sun ah oo qofka qalbigiisa markiiba taabanayo waxa laga yaabaa hal mar oo ishiisa ay ku dhacdo gabar ajnabiyada oo jirkeeda uu arko ama qaawan oo isha uu ku dhufto waxa laga yaabaa in aakhiradiisa dhan ay ku fasahado qalbigiisa uu ku lumo halkaas mar uu fiiriyo awgeed maxaa yeelay fiiridaas waxa laga yaabaa qalbigu inuu raaca dhici karto lidaalika waxay yidhahdeen waa fallaar sun ah oo markiiba qalbiga gaaraysa fiirida muxaramka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam asoo saxaabadiisa la daardaarmaya diinta islaamka in araga laga laabo waxyaalaha muharramaadka aad u dhiirageliyo aadana dadka mu'miniinta Allah wala dardaarmay maxaa yeelay nadaradu waa wasiila ila muharramaat waxyaalaha muharramaadka ayay wasiilo u tahay oo ay gaaraysa ان رسولك عليه الصلاه والسلام marka soo saxaabadiisa kala la dardaarmay wuxuu yiri iyaakum wal julus fi turuqat waxaan idin kala digaya adinka iyo wadooyinka oo la fariisto turuq in la fariisto markaasay yiraahdeen yaa rasuul allah ma lana buddun inma hiya majalisuna kama maarano meelaha la fariistay wadooyinka hareeraheed ku yaal inaan fariisano rasuulka allah kama maarano waa meelaan ku sheekaysano natahaddathu fiha wa ku sheekaysana biha nabi kaleey saadu wasalaam wuxuu yiri fa ina fa ila abaytum illa al majalisa fa a'tu tariqa haqqaha hadaa diideen illa ina fariisataan wax kale hadaa diideen wadada xaqeeda siiya وحيرا وما حق الطريق وضل حق الله مع رسولك الله قال وحير غض البصر حكم الله بغض البصر أرق الله وحق الطريق مركز وضل حرير هذا فرد القفل باب وضل مرأي صوما ضمر كأجانبها صوم مرأي طريقة وحال الربا أرقا غينا الله تكو وكف الأذى لبكا غينا العشاء صوتك كان وضقلان أو قفك طريقة مرأي آوان حنك الدبقل إينا الله كشك ورد السلام هي سلامته أول الردية وقف أدوك سلاما لك الردية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر iyo wanaaga oo dadka la faro xumaantana laga reebo nabigu wuxuu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam marka qaddu basar qofka mu'minka waxaa la rabaa araggiisa inuu ka laabo waxa ilaahay uu ka xarimay subxaanahu wa tacaala الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحي نبي وكوري أبو هريرة إنه يري إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا إلهي وحو قري بني آدم وكقر النصيب كيسا حق الزنا كلية أدرك ذلك أرنك وهليل يا لا محالة شكل آن فزنا العين النظر إيش الزنا ذا وفيرد أي فيرين يسوح لك حرمين وزنا اللسان المنطق عرب كزنا ذي سنة وهذا الكلام هذا يوحى إلهي حرمي والنفس تتمنى وتشتهي نفسنا ويضمع عيسى ويتمنين عيسى ويندون عيسى محرطة حمانتي والفرج فرجنا يصدق ذلك كله أو يكذبه أرمها صورنا يقر مينيا أما وبينني إشاء يعرفك waxa ay ku hadlayaan ama farjiga beeninaya ama u rumaynaya eegmada marka muharramka ah oo waxa ilaahay ka xarima aad fiirinayso waxa laga yaabaa inay ka daba timaado zinadii rasmiga ahayd inay ka daba timaado ayaa suuragal lidalika waxay aan bacd shuara markay sheegayeen tartiibaadka iyo wasaa'ilka zinada ay ku dhacdo maxay yiraahdeen awwaluha waa maxay nadra marka ugu horeysa waa fiirin gabadhu isha ku godayo ka ajnabiya waa fiirinaya maxaa ku xiga fabtisaamu waa dhoola cadaynaya fasalaamu fasalaamu waa salaamaya fakalaamu waa wada hadal markaas maxaa ku xiga famawcidun faliqaahu saas u tartiibi waa ballan markii la wada hadla kadib waa la ballama lambaraa la kala qoranaa sida xumaanada ka jirta magaalooyinka kadibna waxa waaye faliqaaun waa kulan kulankaas maxaa laga sugaa marka khayr kama soo socdo kulan khayr ka imaanaya ma aha waa muqaddimaadka zinada marka marka hore waa eegmo waa marka labaad waxa waaye waa in maaragtay ibtisaam oo la cadayn iyo salaam iyo kalaam ala kulli hal tartiibtaas ku soconay laakiin meesha ka soo bilaabato fiiri waxa ay ka soo bilaabato waa an-nadra waa fiirin waa eegmo ee isha marka iyo waxa qofka uu fiirinayo waxa laga yaabaa sida hadda salafka ay sheegeenba waa sahmun summun ila qalbi waa salaad sun ah oo qofka qalbigiisa taabanaysa qofka muuminkaana waxaa la rabaa qalbigiisa inuu ku dadaalo si uusan ugu dadaalin jirkiisa kale waxaa laga yaabaa hadda qof naga mid ah hadduu madaxa xanuuno inuu caawa dhan sheegto yidhaha madaxa ay xanuunayo barastimool iyo halay raadiyo waa ku dadaalaya caafimaadka jirka laakiin meesha ugu daran ee qofka hadduu dhinta dhimasho dhaba uu dhimanaayo waa qalbiga asagoo adduunka ku socdo mayidya qalbiga waxyaalaha dhaawacaya waxaa ka mid ah oo kow ka ah nadarada muharramada ah inaad fiiriso wixii ilaahay kaa xarimay subxaanahu wa tacaala waa waajib marka diini ah in indhaha la dhowro oo laga dhowro waxyaalaha ilaahay xarimay ma dhowri karaa qof telefisyon daawada indhihiisa ma ilaali karaa iyo nadaradiisa ma ilaali karo ama ha yidhaa akhbaaraan daawanaa ama ha yidhaa keyrkeedaan daawanaa nadaradaas waa mid imaanaysa إمام, إمام البخاري وحده في صحيحه وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن سعيد بن أبي الحسن ولد شيخ حسن البصري ولكن حسن بوحو كيري إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن دمر كأعاجمت وحي فيذا ينحبت كوذا إيا مضح كوذا قال وحيري اسرف بصرك عنهن كجيسوه حق وضع فيرن نساء العاجم لشيء وقوة هذا التلفزيون هذا كم مغضوك له ومضح أي حبت كفيدانا وزمن حسن البصري دمر كأعاجمت وحي معروف وهايين إني مضح أنا فيسان حبت كان أي فيتان دونت أي بنيان ayadiiyo sideedaah la soo minguuriyey markaasay dumarka muslimiinta ku dhaqmaayaan hadda oo loo arkaa inay tahay reer magaalnimo in xijaabkii sharciga ah laga tegay in wixii ilaahay waajibiyey subxaanahu watacaala laga tegay oo madaxana la fayto xabadkana la fayto waxaa laga keena marka waa min taqaaliid ilkufaar waa gaalada oo la qallido xaggaasay ka timid marka wuxuu yidhi xasan albasri isrif basaraka canhunna araggaaga ka leexi naagaas acaajinteed sheegaysa madaxa faydanaya ha fiirin xaggooda يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم آيات سود لشري حسن البصري الله عليه مؤمنين وحد كثر هذا حفظ يعني هب هلا بان أرق وذا فروج سودنا حفظها آيات سوقات مرة حير أرق آيات الله إمام القرطبي رحمه الله وحير البصر هو الباب الأكبر إلى القلب أرق والباب كوين قلبي الله يقلب qofka qalbigiisa markii la aadayo waxa aadaya ama ha xumaadan ama ha wanaagsan albaabka laga galayo waa waa basarka waa aragga wa a'maru turuq alhawasi ilayhi wuxuu yiraahdo waana ee tariiqa hawasta yani waxyaalaha shanta hawaas ee wax lagu dareemo wadada ugu camiran ee loo maro qalbiga waxa waaye waa aragga waaye wa bihasabi kathura as-suqut wa bihasabihi kathura as-suqut min jihatihi inta ila agtahay markaas iyo xasabkeeda ayaa waxa badnaanaya wiil dacdacdu inay ka dhacdo xagga jihadi yani araga xagiis inay ka timaado wa wajaba tahdhiru minhu waxana waajiba in laga digo oo laga digtoonaado araga wa ghadbuhu waajibun an jami'i al-muharramat waxana waajiba wiil araga in laga laabo wax walba oo xaraama in araga laga laabo waa waajib wa kullu ma yukhsha al-fitna min ajlihi iyo wax walba oo laga baqaayo fitna inay ka timaado asiga dadtiis waxa waajiba in laga laabo al-qurtubi iyo hadalka salafka waa soo faqsan yahay soomaa salafku waxay yiraahdeen waa sahmun summun ila alqalbi al-qurtubi wuxuu yiri waa albaab al-akbar ila alqalbi waa albaabka weyn ee qalbiga looga galo waa idan qalbigaaga hadii uu qallalayo ama uu fasahaadayo ama uu lumayo meesha laga galayo waa aragaaga waa aragaaga marka araggu sida loo sahlanayo ma aha meel walba indhaha ku taag wax walba fiiri ma ah wix ilaahay ka xarimo subhanahu wa ta'ala aragaa ka leeyahay hadaad ka leexi weyso inna allaha khabirun bima yasnaun ayada alla ku khatib ilaahay waa og yahay waxa ay sameynayaan subhanahu wa ta'ala oo ah inay amarka alla diideen inay fuli waayeen ilaahay amarkiisa subhanahu wa ta'ala waa inay araga laabaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiiskii buu soo qaatay marka qurtubi nabigu uu yidhi iyaakum waljuluus oo hadda aan soo akrinay jaanibka kale taas waxay ahayd ninka markuu fiirinayo telefisyoonka inta badan waxa ka soo baxaya dumar ajaanib oo fiirinayo nadaradaasna waa muharram wixii ku gaarsiinaya maxay yihiin marka muharramkaas waxa ku gaari lahayd waa muharram cagsiga gabadhu haddii ayada telefisyoon fiirsanayso ayadana maxaa ka soo muuqanaya ayada laftirkeeda lama amrin miya inay aragga laabto waa la amray ayaduna waa ma'muura inay araggeeda ka laabto waxa ilaahay xarrimay الله سبحانه وتعالى وحيه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مؤمنات نساس على الله قبله وعد كتر هذا قبلها مؤمنات أرقوض أرقين اللابا وأرقوض هلابان ويحفظن فروجهن فروجتوذن هحفظيا ابن كثير وحيه هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وأمر اللحق كهذا والله أمر يا قبلها مؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين إيو حوى غيرة غيرة إلهي حقي كأهاتي وألو غيراني حق مؤمنات كأه قبا قبلها مؤمنات كأه إلهي أو غيراني سادرت إذا الله وحو أدي إذا قبله مؤمنات كأها إني أيغنا فيريان وحي إلهي كحرمي أي فيريان لمن أجانب كأه إني فيريان إلهي وأدي سبحانه وتعالى وتمييز لهن waxaa kale ay tahay wiil soocid alla mu'minaadka uu ka soocayo an sifati nisaa al-jahiliyyah sifaadka ay ku sifoobeen dumarka jaahiliyada wa fi'aal al-mushrikiin iyo afcaasha mushrikiinta macna alla wuxuu ka soocaya gabdhaha mu'minaadka inay ku sifoobaan wixii ay ku sifoobeen dumarka jaahiliyada iyo inay la yimaadaan afcaashi ay la imaan jireen dumarkii jaahiliyada ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ka soocay gabdhaha mu'minaadka ayagana waxaa la amra marka dhowrsanaan inay araggooda laabaan oo ay ka laabaan can almaxaarim in furuujtooda ay xifdiyaan ayuu alla amray wuxuu markaasuu wuxuu yidhi waqaala waqaala wuxuu yidhi wadahaba katiirun min alculamaai ila annahu laa yajuuzu lilmar'ati an tandura ila alrijaali alajaanib waxay ku tageen buu yidhi culummada in badan oo culummada ka mid ah waxay ku tageen inaysan bannaanayn gabadhu inay fiiriso rag ajaanib ah bishahwatin walaa bigayri shahwatin aslan inay shahwo u fiiriso iyo inay shahwo la'aan u fiiriso intaba inay muharram tahay ayay culimadaas ku tageen macnaha bajamaayn kaseer min alulama in badan culimada kamida waxay yiraahdeen gabadhu uma banaana inay u qasado inay fiiriso niman ajaaniba ama shahwaha u fiiriso ama yeesa u fiirinni ama shahwada u fiiriso hada taas tahriimkeedu waa qad qatan wax go'an waa laakiin haddii xataa aysan u fiirin shahwo darteed laftirkeedu xurmada iyo waa soo galaysaa mafsadada marka bahalkan uu xibaarsan yahay ama tilbaas uu xibaarsan yahay waxa kow ka ah labada jinsi ee ajaanibta kala ah inay isfiiriyaan caadana laga dhigto dhaqan laga dhigto taas waa mid waxaana hadda soo marnay adilo fara badan oo tusinaysa inay xaaraam tahay in labada jaanibba ugu qasdo jaanibka kale inuu fiiriyo mafsadada labaad ee bahalkan uu xibaarsan yahay waa naqlu taqaaliid alfaasida in la soo raro dhaqannada faasidada ah ay ku sifoobeen ama ay ku dhaqmaan acdaa lislaam min alyahuudi waannasaara cadowga islaamka yahuud iyo nasaare iyo jamiicu lkufaarba dhaqannadoodii in la soo raro oo lasoo guuriyo waana mafsadada ugu weyn ee bahalkan laga dhexlaayo annaga hadda ku nool waddankan wax maraykan ka jira ama ka jira waddamada reer galbeedka oo dhaqana in badan oo dhallinyarada xamar joogta ka mida waa yaqaaniin siay u labisaan siday kubadda u ciyaaraan u kala badiyaan magacyada ay leeyihiin qaabta daranle sidai ay ukala u kala magacaaban yihiin waxaasoo dhan waa la yaqaan gabdhahooda ama dumarkooda siday u labisaan waxyaalaasooda waa la ogyahay soo maa xaggee laga ogaaday waa dariiqe dariiqa aan ku ogaanay dariiqa aan ku ogaanay bahalkaanba asigaa soo guuriyey waxaad aragteen dumar afgaduudsanaya ama madaxa qaawsanaya labisida noocyada kala duwan labisanaya ee lagu leeyahay waa faashiyon iyo waa labis casriya waxaasoo dhan waxay ka soo galeen bahalkaasi ka yimaadeen habeenkii asaa la fiidsadaa subaxdiina waa la dabaqaa fooda la jaranaayana waa saas oo kale maalin walba noocaa timaha loo jabtaa xagay ka imaanayaan waa naqlu taqaaliid aljaahiliya ama taqaaliid alkufaar oo la soo raraayo dariiqa keliya ay nagu soo gaartana waa tilfaaskooda lidaalika gaalada waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen bahalkan telefisyoonka waxaan ku gaarnay waxaanan gaari lahayn qarniyaal fara badan macnaa waxay ka wadaan qarniyaal fara badan hadday dadaalaan wax aysan gaari lahayn inay ku fasahaadiyaan mujtamacaadka muslimiinta waxaa u sahlay bahalkan inay ku gaaraan ayaa u sahlay fasaad walbay rabaan inay gudbiyaan asaa la soo mariya hadda asaa laga daawanaya fasaad kasta oo la rabo in la gudbiyo asaa laga daawanaya laga fiirsanaya waa la sii tatawuriyo hadda waddamada qaar laamiyadooba yaallaaba waa loo sahla bannaanada loogu soo saara xataa reerkaan gasho karin waxaa la yidhi haddaawa kubaddan hadda la leeyahay ee lagu mashquulsan yahay ee dhallinyarada in badan looga mashquuliyey salaadda iyo cibaadada ee la ciyaaro oo lagu magacaabaayo tiimyo iyo kooxo kala duwan in la yahay meesha laga soo minguuriyaayo waa bahalkaan saa laga daawada habeenka horna waa lagu dhafraayo waa lagu soo jeedaa calaa kulli xaal taqaaliid ulkufaar in la soo naqliyo la dabaqo lagu dhaqmo waana sida nebigu sheegay sala allahu calayh wasalama in waddadooda la qaadi doono xadwa alqudati bilqudda yacni taako taako iyo tilaabo tilaabo in loo raaci doono low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh saasuu yihi nebigu alayh salaatu wasalaam god dabbi hadday galaan waa ka dabagelaysaa dabbi waxay culamadu ku sheegeen godka markuu qodanaayo waxay dhaheen waa bahal siyaasad badanoo toos uma qoto godka uu gelayo hadduu toos u qoto waxaa laga yaabaa in qoray laga dabageliyo ama ul oo lagu dilo soo maa wuxuu samaynayaa marka dadku markuu xoogaa qado waa qalluucinayaa haddana waa qalluucinaya luuqyo badan u samaynaa godkaas gelidiisu ma sahlan yahay yaa ma sahlan godka noocaas hadday galaan adinkuna waa ka dabagelaysaan buu yidhi nebigu sala allah alay slam macnaa tillaabadoodaad qaadaysaa saas tillaabaday qaadaanba waad ku raacaysaa markaasay yidhahdeen rasuulka allow yaa waayo qoomkaas ma yahuudiya nasaaraad ula jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahdeen yaa waayo dadka ilaa ayaga maahan macnaa ayagaa ula jeeda waa yahuud wanasaara dariiqoodaad raacaysaan ayagaa dabagelaysaan waa midda hadda laga dhaxlay oo maalin walba waxay sameeyaan isla markiiba laga dabaqaayo buldaan almuslimiin ayagoo u soo marayso telefisyoonku ay u soo marayso nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ma bannaana waana xaaraam in gaalada laisku shabbahay ma bannaana qawaacidda sharciga iyo diinta islaamka iyo maqaasideeda iyo ujeedooyinkeeda waxaa ka mid a mukhaalafatu lkufaar in gaalada la khilaafo in lagu khilaafo labiska in lagu khilaafo dhaqanka in lagu khilaafo socodka in lagu khilaafo xataa qaabka timaha dhan walba in lagu khilaafo zayiga iyo qaabka u yaallaan in lagu khilaafo waa ujeeddo sharciga waa nebigu sala allahu calayhi wasalama markuu ka hadlaayay garka in la daysto muxuu yidhaahday khaalifu lmajuus garka daysta shaaribkana gaabiya majuustana khilaafa xaafid ibn xajar wuxuu yidhaahday majuustu garkay xiirtaan buu markuu xadiidka sharxaay ayagaa garka xiirta idan nebigu alay slat slam wuxuu amray in la khilaafo oo aan la raacin oo aan lagu dayanin saasuu amray rasuulka sala allahu calayh wasalam markii nebi ay soomeen cashuuraa yahuudda nabigu sal allahu calay wasalam sanadkii koowaad waa la soo waa soomay sanadka la markii dambena wuxuu yidhaahday lain baqiitu ilaa qaadim la asuumanna taasic sanadka dambe haddaan gaaro maalinka sagaalaadaan ku daraya wuxuu saas nabigu leeyahay waa mukhaalafatan lilyahuud inuu yahuudda khilaafo ilaa yahuudda ay yidhaahdeen ninkaan khilaafkeenna maahana wax kalaba ma rabo saasay yidhahdeen cadowgaagana markaad carag gelinaysid ama aad maaragtay u muujinaysid cizada diintaada waa inaad khilaafto maaha inaad isaga raacdo raacitaanka aad raacayso waa ku farxayaa mukhaalafada aad khilaafaysana waa dhisanaya diinta islaamku waxay amartay in la khilaafo man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum nebigu wuxuu yidhi qofkii qowm isku ekaysiiya qowmkaas ayuu ka mid noqonaya macnaha wuxuu khatar ugu jiraa in qowmkaas lala soo saaro yowma alqiyaama lidalika shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu alifay kitaabu u bixiyey iqtidaa'u siraati almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim waa kitaab aad u faa'iido badan يعني wadada toosan waxay keensanaysaa in la khilaafo asxaab الjaxiim wadadooda asxaab الjaxiim waa gaalada haddaad wadadooda raacdo wadadooda haddaad raacdo wadadii halaagaad raacdo walidaalika nabiy llaahi nuux calayhi الsalaaةu wasalaam markii wiilkiisa uu ku yidhi wiilkeygiiu soo islaam oo doonta ila soo raac yaa bunaya rkab macana walaa takun maca alkaafiriin wuxuu yidhi wiilkeygiiu aniga ila kor oo gaalada nacooda hala kor ha raacin ayaga ha ku dayan markaasuu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa'i qaala laa caaima alyawm ilaa laa caasima alyawm min amri illaahi ilaa man raxim wuxuu yidhaahday cid amarka alle celi karta ma laha ilaa qof ilahay u naxariista mooya markuu amarka aabbihii khilaafay wiilkii maxaa ku dhacay wuxuu raacay dadka halaagsan ilaahay waa halaaga subxaana wa tacaala nebiyullaahi nuux waa aabbe oo xooga waa u murugoonayaa wiilkiisa alla wuxuu yidhi wanaadaa nuuxu rabbahu فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين إله ويلكي إهلكي وكتبتني أبوي الله يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ويلك تضوء به لها هضوء تصوى إسلام أبيه الله راعي لها وبداد لها صوما وبداد لها إذن طريقة قال الله راعه وطريق الهلاك ووضد له هلاك سمايا معها وضد له بداد أبدا طريق النبي محمد الله راعه صلى الله عليه وسلم كلية بداد الجتاه oo adduunya aakhiraba aad ku badbaadaysaa lidaalika dulliga iyo dacfiga iyo maskanada haysata dadka muslimiinta ah waxay uga timid amarka alle iyo amarka rasuulka ay khilaafeen calayhi salaatu wasalaam meeshaasaa dulligoo dhan ka soo hoyday iyo itibaac iyo raacidda ay raaceen dariiqulkufaar ay raaceen oo waddadoodii ay raaceen marka waxaa waajib ah in la khilaafo taqaaliidda iyo dhaqannada gaalada ee aan sharciga ilaahay waafaqsanayn subxaana wa tacaala bahalkan marka waxyaalahu soo kordhiyey uu keenay waxaa ka mid ah in gaaladii taqaaliidoodii aad iyo aad loo raaco aad iyo aad loo bartay laguna dayday laguna camal falay waana wax magaalada dhan laga dareemayo oo laga dheehan karo dhaqanka iyo isbedelada dadka ku yimid mafaasidda kale oo uu ximbaarsan yahay waxaa ka mid ah dadka oo awqaadooda laga dayaco tadiicu awqaati innaas dadka waqtiyadooda la dayaco laguna dayaco fiima laa faa'idata fiih waxaan faa'iido lahayn waxaad ogaataa waktigaaga aad iyo aad u qaali u yahay qof walba muslim waktigiisu waa qaali waktigu wax la dayaco ma aha ee wax la xifdiyo wa waa cumri kugu socda adiga lagaalana xisaabtami doona yowma alqiyaama dadka qaar waxay samaynayaan ciyaaruu ku leeyahay waktigan ku luminaayo wakti lama lumiyo sax ma aha waktigaa luminaayo see u luminaya waaba cumrigaagii qayb ka mid a inaad lumisi sax maaha bal waa inaad xafidid oo ilaalisid oo ku xafidid daacada alla subxaana wa tacaala bahalkaa mafaasida uu ximbaarsan yahay waxaa waqtiyadoo lagu dayaco waxaad arkaysaa min bacdi almaqrib ilaa saaca isnaa cashar uu ku gaara laba iyo tobanka ama lixda saaco habeennimo ayuu wuxuu ku gaarayaa telefisyoon inuu daawado wuxuu kule caawa ciyaaraha jira saq dhexe adoo hurdaayaa laga yaabaa gurigaaga inay ag maraan ayagoo doodaayo murmaayo la koox fulaana raysay koox fulaana laga adkaada saq dhexe oo laga yaabo inaad hurdo goyso ama ay aado yani hurdagad ku dhowda asigana markaasuu hoyad socdaa ninkii waktigaa seexda salaad subax xaguu ku ogyahay min toddoba saac siddeed saaco habeennimo hoyda macnaha waa la kala matela waa la kala matelaya salaadii subax siddeed saaco habeennimo nin seexda salaad subax ma u kacaya ma u kacayo waa u qasday inuu dayaco marka salaatulfajri nin u qasday u bareeray hurdaa ila tagta kaasoo kale cudurdaar uma aha bal mararka qaar waxaa dhacda hadday bahashu u macaaso salaada waqtigeedii la joogo inuu yiraahdo hadhu ka doonaa adinku maqlaaya aqinki maqlaaya qiraa'adu maqlaaya wuxuu leeyahay waa dhamaysanaya san dhamaysanaya khamrada ujeedada ilaahay waxa xarimay waa cadeeyay subhanahu wa ta'ala markuu alla sheegay ujeedooyinka khamrada waxa xarimay muxuu yiri ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة مفاسد كجتا هلكا كجت خمرض وحي إذن كهر استاغيسا ذكرك الله إيا صلاة أسيقا محو كهر استاغي ذكرك إله إيا صلاة وكهر تكسد وعاورا أكسو جيد وأوقاد وأمرئنا الحفظه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع قفل بدي صلى الله كزول ما يعني هرتاغين إلهي سبحانه وتعالى ويوم القيامة إلى أفر سؤال لو ويديه أفر أهرم إلى وحلا ويديه أفر تأرم وحاكم إذا هيت وعن عمره فيما أفناه عمره سماشة وكل ميهي وعلى ويدينا يا وإلهي وكويدينا يا سبحانه وتعالى عمري قاقا حقا كل مس سو عمركم السنين سو وقت قفوا أنسم أوكوا أنسمك ركم السنين أو عمري قاقا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير alla wuxuu yidhi ma waana idin cumri siin waqti uu ku waansami karo qof waansamo ma uusan idin imaanin rasuulkii digaaya calayhi salaatu wasalaam waa nabi maxamed macnaa waana la siiyey waa jawaabtu waa bala aawo cumrigaas ka war haddaad tidhaahdo telefisyoonaan ku baabi'iyey oo salaatu lcishaa telefisyoon ay ugu dhaaftay salaatu lfajri habeenaan inta ku soo daahaan ka seexday waa wax cudur daara meeshaas kuma lihid ilaa ilaah inuu kuu naxariisto mooyaane subxaana wa tacala waa ilaa qofka cuquubuu ku mudanaya idan waqtiga oo la dayaco oo la lumiyo ayadana baalka mafaasida uu leeyahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ni'matani maghbunun fiihima katirun min an-nas as-sihhatu wal farah laba ni'mo dadku waa lagu dagay waa ku dagan yihiin waa ku lunsan yihiin waa lagu khiyaanay naftoodii ku khiyaaneen macnaha caafimaadka iyo firaaqada waa laba ni'mo aad iyo aad u weyn in ilaahay caafimaadku siiyo subxaanahu wa tacaala oo aadan xanuunsanayn waa nicmo weyn nicmo kale waxaa ah inaad firaaqo leedahay firaaqadii aad leedahay ee ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala ma waxaad la rabay inaad ka faa'iidaysato ka warna haddaad ku daawato wax ilaahay xarimay subxaana wa tacaala ee aad ku daawato gaal qaawan oo duuma sito ordaaya caawo dhan aad fiirsato waxaad ka faa'iidaysan jirin adduunya aakhira midna bal inaad dembi iyo salaadii iyo cibaadada ka tarta aad ku helayso oo yani aad ku gaarayso nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhaahda asagoo ka hadlaaya dadka mu'miniinta ama nicmooyinka ay leeyihiin wuxuu yidhahday yabna aadam ama wuxuu yidhahday iqtanim khamsan qabla khamsin ka faa'iidayso shan shan hortood intaan la gaarin waxaa ku jirta shantuu nebigu sheegay sala allahu calayh wasalama firaaqaka qabla shuglika ka faa'iidayso firaaqadaada intaadan mashquulin ka hor intaadan mashquulin ka hor wa sixataka qabla maradika caafimaadkaaga ka faa'iidayso intaadan xanuunsanin ka hor wa shabaabaka qabla haramika dhallinyaranimadaada ka faa'iidayso intaadan waayeeloobin ka hor ilan da'ada cumurka cumriga waa socdaa waxaad gaaraysaa waqti aad laga yaabo inaad tidhaahdo haddaan dhallinyaro ahaa lahaa cibaadadan ku dadaali lahaa hadda waayeelaan noqday wax badan ma taagnaan karo salaad badan ma tukan karo cibaado badan ma arag ma cibaadaysan karo waxbarashadii xoogaa maskaxdeeda waa adkaatay nin oo waayeelaan noqdo si fiican u baran karo inaad saas ku shalaydaa dhici karto laakiin shalaytadaas waxba tari mayso maantaad fursad haysataa waqtiga ugu xoog badneed aad maraysaa waqtiga ugu caafimaad badneed ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala firaaqaad leedahay ha ku mashquulin telefisyon iyo wax lamid ah ka faa'iidayso cumrigaaga waxaa ku jirta inuu yidhi nebigu sala alla alay salama wuxuu yidhahda wa ghinaaka qabla faqrika ka faa'iidayso qaninimadaada intaadan faqiir noqon ka hor wax sadaqaysa macna wa xayaataka qabla mawtika noloshaada ka faa'iideyso intaadan dhiman ka hor ilaan qabriga loo wada socdaa hadda intaad noloshaa waa fursad ka faa'iideyso cumrigaas rasuulka sala allahu calay wasalam uu nagu booriyey inaan ka faa'iidaysano oo aanan lumin waxaa lagu lumiyey bahalkaas ayaa lagu lumiyey ilaa salaatu lfajri laga seexday ooba loo kici waayey salaadii subax sheekhu alalbani raximahullah fi saxiixa asagoo ka hadlaayo waqtiga ama dhafarka habeenka gaar ahaan lagu dhafraayo telefisyoonada wuxuu yidhi waclam ana asamara wahuwa taxadud fi lleyli manhiyun canhu fii hayri maa xadiidin canhu sala allahu calayhi wasalam ogow buu yidhi dhafarka habeenka la dhafro ee lagu daaho sheeke iyo wixii la mida waa wax layska reebay xadiid waxaan ahay macnaha xadiid wax ka badan oo axaadiis badana ayuu nebigu ku reebay sala allahu calayhi wasalam ولذلك لجوازه في العلم وحو إلى مركع علماء أما علماء وحي تلمامين إنه بنايها سمركة نقصه جيدا علمك بهذا الحديث وكذلك فما عليه جماهير الناس اليوم وحو إلى سيدا صوكاله وحضرت بدنكود أي ما أنت كسغيهين أو أه من السمر وراء التلفاز إن لقصه جيدا ولقصه تلفزيون كقداشي معنى الله وصف لي الله وصفته وأمثاله يوحي التلفزيون كاللمدة هو من الفتن التي أصابت العالم الإسلامي وهي كم تهوير فتن أصيبتي عالم الإسلامي عالم الإسلام كفتنة أصيبتي وحا كم تهوير تلفزيونها بينك الغضب رأي القصو جيدي في العصر الحاضر وقت هذا الجول نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله ويجيسان إنه يقولون غيرنا بدقليو فتن مدى موقتئي مدى قرصون انتبه مركع عالم الإسلامي مفاسد إيه في تنت كتمت وحا كمد أبو يري تلفزيونات هبينك لقد أفرايو الوسو جيدو صلاة اللغة تغايا لقونا ضيعايو تضيع بعض الصلوات أيضا وأتعدها أو وقت إذا لا ضيعايو سيدة صلاة الفجر فران قصة شيئا مفاسد دي سيكمت وحا كمد مفاسد التلفزيون كوحن بارتيا إن عرورت اللبرو اعتقادات الفاسدة عقائدك iyo waxyaalaha ay aaminsan yihiin gaalada ee faasidka ah in la baro caruurta ayagoo markaa ka baranaya xagga tilfaaska alcaabta ama kartoonka waxa ay yidhaahdaan waxyaalo badan waxaa ku jira ciyaalka lagu baraya dhaqanno aan wanaagsanayn iyo ictiqaadaad aan wanaagsanayna ku jira waxaadna ogaataa gaaladu waqtiilo kasta iyo dariiqo kastay u mari karaan inay diintaada kaaga fasahaadiyaan waa u marayaan mar ciyaaray kuu soo gelinayaan mar riwaayaday kuu soo gelinayaan marba dhinacay kaaga imaanayaan marba dhinaca lagaaga keenaya aduguna waxaa leedahay ciyaalka ii daawanaya ciyaalka mas-uuliyada ka saara waxaana lagu amray inaad amarto salaada inaad amarto maaragtay khayrka iyo wanaaga inaad xumaanta ka reeso wax lagu amray wa nabi sallallahu alayhi wasallam waa tuu yiri caruurtiina amra salaada markay toddoba sano gaaraan kuna garaaca markay toban sano gaaraan tarbiyadaas wanaagsan la qaba ee ma aha inaad ku tarbiyeyso inay daawadaan waxyaalo sharciga uu xarimaayo ee telefishinnada ka daawanaya waxaa kaloo ku jira oo la ciyaalka ay ku fasahaadayaan jaceelka xubbiga gaalada iyo muwaalaadkooda iyo xiriirinta yacni in maaragtay loo arko inay fiican yihiin oo dhaqannadooda la wanaagsado mana bannaana in la jeclaado bal min aliimaan waxaa ka mid ah in la naco ilaahay dartiina loo naco subxaana wa tacala maxay allu ku gaalooda nebigu sala allahu alay wasallam wuxuu yidhi man axabba lilaahi وأبغض من, من أبغض لله وأحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان قف إلهي درتي وحج على ألا درتي وحنع إلهي درتي وحديد إلهي درتي وحبحية قف كاس إيمانك كامل سبب أنا إيمان كيس إيمان كامل أول الحب في الله والبغض في الله وحيكم التهي من أوثق عرى الإيمان كنت مها إيمانك كبوض وألك أي كمتها الحب في الله والبغض في الله إن إلهي درتي لونه كفر إيه كفار بإن الله دت الله نعوى من الإيمان إن لجع الله ما بنانا محايا النبي عليه الصلاة والسلام من أعرابي أي أيوم مركز يري يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قف قوم بوجعلها من جاري كره معناه جهدي عباد الله سميكم جاري كره وأنا جعليه مثل سمينا النبي صلى الله عليه وسلم يري المرء مع من أحب قفك وحو لجلا عدو جعليه معد أي نقنا يوم القيامة qofkaas macud noqonaya idan ka waran hadaad gaala jeclaato marka hatar waxa ugu jirtaa in lagu soo saaro lagu jamciyo macooda yawm alqiyaama ma banaan waxyaalaha televisionka laga dhaxlaayo kamid oo kooxaha hadda la kala taageerayo la leeyahay een laacib fulan aniga ayaa taageer hadda ilaacadihi aba ka daro inta dadka loo gala waxa leeyahay yaad jecesha laacibkee u jecesha suule laacib fulan aan jecla yaa ku banay inaad jeclaato sharci maaha wax diin ilaahay waafaqsanaa waa gaal ma banaana jaceelkiisa waxyaalaha mafaasidda ah ee bahalkan uu ximbaarsan yahay kamid tahay meesha dhan waxaa ka baxay alwalaa walbaraa waxyaaluhu lumiyey waxaa kamid ah alwalaa walbaraa taa waxay kamid tahay marka mafaasidda uu ximbaarsan yahay tilfaaska mafsadada marka aan ugu dambaysay waxay ahayd caruurta oo la baro caqaa'idka iyo dhaqannada faasidka ah ee aan waafaqsanayn sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala taas oo ay ka mid tahay xubu lkufaar iyo muwaalaatuhum iyo tacallumu asmaa'ihim in magacyadooda uu barto waxaa mashhuura ama hadda caanba ah in ciyaalka yaryarka ama dhallinyaradu in badan oo ka mid a ay yaqaanaan magacyada kuwa kubadaha ciyaara waddamada reer galbeedka u ciyaara haddii la yidhaahdo abubakrin radia allaahu canhu afdal saxaaba magaciis inuusan aqoona suuragal inuusan aqoona suuragal dadka aad baranayso dadkaaga ma aha dadkaagu waxaa waaye saxaabatu rasuulillahi sal slam maadaama aad muslim tahay dadkaagu waxaa waaye dadka saxaabada iyo taabiciinta iyo aimatul islaam dadkaasaa dadkuu ah ayagaa lagaa rabay inaad barato siiradooda dhaqankooda cibaadaadka ay ku sugnaayeen siday ay u cibaadaysan jireen zuhdigooda waxyaalahaasoo dhan oo aad ku dhaqanto oo ciyaalka lagu tarbiyeeyo jacaylka saxaabada ridwaan ullaahi calayhim حتى وصورة قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكتنا دي اللي رأينا سمال قاسية ومحمد وسدى فكر رسولك صلى الله عليه وسلم تامرك ونقصي آجي أدول لي توقف مسلم إنه كحش وضعيته إن المقعوة رجل بيت كان آد برسو مقعيدي صحابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبتلس كيس منها آذان أقوني والدين تال إن البرسة واجبة أخلاقيات كلمية كمتها waxyaalaha luumiyayna waxa kamid ah baalkaana kamid ah macallimka mufsidka kamid ah guriyaha fadhiya xala akhlaaqiyat luumiyata kooka oo magacyada gaalada ku tarbiyeeyay baray ciyaalka ayadoo laga baahnaa inay saxaabada iyo akhlaaqiyadkooda ay bartaan iyo dhaqanadooda saxaabada ridwaanullaahi calayhim siiradu waa macruuf maanta haddaad tidhaahdo siirada abubakr radiallahu canhu ayaa raadinaya kitaab walbaad ka helaysaa oo siiro ka sheekeynaya ama cumar radiallahu canhu ama cuhmaan iyo saa'iru saxaaba maxaa diiday inaa ayaga barato waqtiga aad ku bixinayso ma ciyaalkaaga qur-aanka barti iyo inay qur-aanka muraajiceeyaan ma ku tarbiyeysid axaadiisa nebiga sala allahu calayh wasalam inay xifdiyaan oo ay raacdaan oo masaajidada ay ka dhagaystaan taasa adduunya aakhira u anfacaysa adigana xujada ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa xujo kuu noqonaysa waxaa ka mid a waxyaalaha mafaasidda ah ee tilfaaska uu ximbaarsan yahay taswiiru dawaati alarwaax in la sawiro ama sawirka waxyaalaha ruuxda leh oo nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu aad iyo aad uga digay axaadiid fara badan waana noo imaan doontaa imaamu alalbani oo leh tilfaasku wuxuu la mid yahay sawirada laga fotoqraafiga ah ayuu la mid yahay oo wuxuu ka mid yahay suwarta muxaramada ayuu ka mid yahay marka maadaama uu yahay sawiro wax ku jira تصوير ذوات الأرواح إلى حاجة ضرورة كان تمويان سكلنا أيضا أبنانين وحين قنيسا منكر أطفيرتنا سكرها لتوكا آموسنتا أيضا ما بنانا الله مؤمنين توعكسي في هذه اللغو إيا منكر أركان إن سنأك استاقين مرات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وأقمرا ما أك استاقين كما قيب قلان ما بنانا مال منكر كجرا إن أنت تماذا أذيقنا أعطفتو سرعا لنقفتو لغيها إن أذونا حتى يبش تصوير ذوات الأرواح أيضا وحيالي النبي ذكره عليه الصلاة والسلام وإلى شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ذكا وحا أقدر عذابك يوم القيامة هو وحصوره مفاسد وحا كم إذا هاته وآدي آت الفيزيون نظر وبحا ذكا قاروا عجائبا مركو القرآن صوبه ولو حديد على صوبه والوريجين إنه القرآن أقبط عدك والله قابنا والله حرا لكن مركو هاته صوبه codkaas mid la gaabinayo ma aha waa dheer iyo murtafic qofkan u baahnayn xataa waa lagu iscaajinayo waa lagu dhibaateynayo qofka aan rabin ama dhibsanayo waxyaalaha aad iyo aad qariibku ay ka mid tahay marka heesuhuna waa muxaram bilkitaabi wasunna walijmaac alla wuxuu yidhi wamin annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudilla can sabiili illah waxayna ku fasireen aimada oo ka mid yahay cabdullaahi bn mascuud alaqaani heesay ku fasireen in aayadda loola jeedo nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama waxaa imaan doona qoom ummadayda ka mida yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaazir oo xalaalaysanaya zinada iyo xariirta iyo almacaazir oo heesiya qoom saasaa imaan doona buu yidhi nebigu alayh salaatu wasalam asoo sifaatkooda ka digaya salafkuna ridwaan ullaahi calayhim waxayba yidhaahdeen aqaanida ama heesaha ma dhegaysto ilaa faasiq ilaa qof faasiqa mooyaan qof kale ma dhegaysto waxaasoo dhan dhagahaadii ku dhacaya waxyaalaha kale ximbaarsan yaha waxaa ka mid ah in la xumeeyo oo la suuro dhaamo siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo salafka saxaabada abubakar oo kale radia allahu canhu ama cumar ama cuhmaan ayaa nin faasiq waxaa laleeyahay matal tamhiiliyaadka waa la yaqaanaa sooma waxaa leeyahay hebel wuxuu iska dhigaa abubakar kan wuxuu iska dhigaa cuhmaan cidda lagu matalaayo cid mudan ma ah ama naag aan mudnayn ama faasiqada waxay leedahay waxaan ahay caaisha ama waxa waay waa khadiija waa suurad xumayn la suurad xumaynaya saxaabada axzaabta qaarna waa sameeyeen arrinkaas gaar ahaan ikhwaan almuslimiin mashhuuray ku yihiin oo ayaga tamsiiliyaadka u badan ayagoo dhahaya waxaan matelaynaa dagaalkii badan ama dagaalkii uxud mana banaana afcaashaas ay samaynayaan qofkan saxa abubakar aan lahale ama cusmaan ale waa kazaab waa beenaale abubakar ma yahay ma aha mana noqon karo abubakar radia allahu canhu saxaabada siirada haddaad ka sheekeynaysa ka sheekeen laakiin inaad saxaabi isku matasho xataa qaarkood waxay gaareen in markii tamsiiliyaadka la dhigaayo codkii ambiyada laisku aan ambiyadii codkoodii la matalo oo la yidhaahdo muuse waaye nabi llaahi muuse oo jawaabaayo waa kadib sariix ah oo aan geed loogu soo dambanin waxyaalaha oo marana waxaa ka mid ah ama dariiqada loo soo marana bahalkaana ka mid a telefisyoonkaa ka mid a waxaa kaloo mafaasidiisa ka mid a dadka in la baro qaabka wax loo xado aflaamta la daawadae ka mid taha tuugnimada iyo qaababka wax loo xado qaababka khamrada loo cabo noocyada khamrada ee kala duwan sida loo sameeyo waxaasoo dhan bahalka waa la soo mariya adraabtiisuu ka mid yahay culummada maxay telefisa telefisyoonka ay ka yidhaahdeen waxaan soo qaadanaynaa laba laba caalim oo ka mida min culamaa alislaam oo ka hadashay imaamu alalbani raximahullah waa la weydiiyey waxaa la weydiiyey aljihaaz almar'i altelefisyon hal huwa xaraamun fii daatihi aw fi lmawaadiic allatii tubasu in kaanat muxarama telefisyoonka madaata ahaan buu xaaraam u yahay mase mawduucyada uu faafinaayo ayuu xaaraam ku noqonayaa hadday mawaadiicdaas muxaramo tahay ma asiga asiga daatadiisa xaaraama mase mawaadiicda ku saabsan qaar ka mida ayaa xaaraam sheikhu raximahullah jawaabtu waa uu ku dheeraaday laakiin khulaasadii wuxuu yidhi فإذا حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي صورك عادية أي لحكم يهوي التلفزيون الأصل فيه حرام أصلها وحرام نبنا أنا معنا سيدا صورك ليس صور أصلها أو حرام يهي أي التلفزيون كان أصلها حرام يهي هذا الكوع كيري شريط ليراهدو آلاب المجالس شريط شيخ الألباني أبوبي عنوان كسي آلاب المجالس أو كم من سلسلة الهدى والنور الشيخ الفوزان رحمه الله لنا سؤال ويديوحي والدي وإخواني مدمنون على مشاهدة التلفاز والد كي ولا لهي وحي دائما إن يداوضان تلفزيون وقد قمت بإحراقه دون علمهم أنا وحاو استاغوير إن تلفزيون كقبه أيوة آبئي ولا لهي سلوغين أنا ما دام إذا وجرين أنا قبيبوير أيوة أغين kadib waxay soo gateen buu yidhi telefisyoonka laadana marka maxaan ugu naseex ugu naseexaynaysaa ayagana aad ugu naseexaynaysaa su'aashaas weydiin sheekhu wuxuu raximahullah الواجب عليك نهي والدك وإخوانك عن مشاهدة أو استماع ما فيه فتنة وحواجبك أبها إيا ولالها يعني وحا ذلك واجبك إن الأبها إيا ولالها كررت إن يتداولان أما أي بغيستان وحي فنك جفتو مما يعرض في التلفاز أو الفيديو أو كم إذا وحيالها تلفزيون كي فيديو قصب وحيا أما كسب موقنايا والواجب عليهم هم أي أنا وحك واجبة أن يقبلوا النصيحة إن النصيحة لقاتنا واجبة نصيحة إنك قاتنا واجبة لأن ذلك مصلحتهم أرنتاس أبوية سي مصلحة وضوء أي مصلحة أسر وحواجبك أمرك إن مصلحة أسر ونصيحة أي أقبلان سؤالك للويدي شيخ غوزان رحمه الله وحال إلى بعض الأخيار يجلب التلفاز إلى بيته ضد أخيارته أخيارته قار كمدة أو لي برفع في عنه وذادة أخيار أي تلفزيون كوحي صابش تنقريح ويقول بعض أصلوح ليه بأنه لا يج... لا يحب مجعل أن يساهم بالغلو إن غلو الوته وحليه تلفزيون كوحي نقوله أسوأ بفتي إن صار ليدهن ومتشدد وانين ألك صار ليدهن xoogaa dad badan waxaa gubay mutashadid aad tahay waa aad adag tahaa xoogaa dhibe ninkaa marka kelimadda ah waa aad adag tahaa dhibtay oo dadka qaar ay ku leeyihiin marka wuxuu is yidhi waa aad adag tahaa kaa badatay bal xoogaa reer magaal iska dhigo telefisyoon guriga soo gasho saasuu sameeyey asoo ka cararaaya ninkan waa nin aad adag oo qallafsan famaa tawjiihu fadiilatikum ninkaa maxaad ku tawjiihinaysaan buu sheikhu wuxuu yidhi tarku tilfaazi laysa guluwan telefisyoonkaoo laga tago guluw maahan buu وإنما هو احتياط للدين وللأسرة تلفزيون كون لغا تغو وا دوريد قفكا دينتيسا iyo qoyskiisaba uu dhooray ee quluub ma diintaada iyo qoyskaaga dhortay oo ilaalisa waaye ma aha inaad quluub samaysay ina telefisyoon gurigaaga ka dheeray وللأولاد يعروف انت بين الضوطين فهو تجنب للأسباب الضارة تلفزيون كون لغا تغو وا كديرانشا لغا ديراداي اسباب قفكا دباتدا او كينيسا لانه يترتب على وجوده مضار على الاولاد محيل جريتانك اي جو يعني آلده غوري او يالو waxay dhibaato ku tahay buuri على الاولاد arurta soo ma jeedo sheekh dardarankiis iyo fadwadiis wuxuu leeyahay bahalku inuu guriga ku yaalo dhibaato awlaadaada ay arurtaada ku tahay qof walbo sal guriga dhigtana waa waa jarro wan nisaa iyo dumar kale عروسة يضمرك انت ودباتك فيها حتى على صاحب البيت حتى انك قرق اسكله قرق صوغشت اسير تركيس الدكتا من الذي يأمن على نفسه الفتنة يا وايب القفك نفسي تآمن واه انه في النوب قفديه كلام يجري انا آمن انا انا في النوب آمن انا قفديه كلام مجرى مجرى وعنده قاتان شيطانك مركو دونا يقفك انه لوميو هل مركو ديه ما يلون او باطلك قاضى ما يا ترتيب ترتيب كوسو قلينايا marka ugu horeysa wuxuu ka soo galay xagga caruurta wuxuu ka soo galay xagga xaq waa laga dhibaya tartiib markii dambe waxa lagu leeyahay quraanka liyan ka dhageysanayna ee ma aragtay xogaa wacdiyan ka dhageysanayna akhbaartan kala soconayna maalin beheer uu jooga maalinka dambe waxa arkay adoo musalsalaad ugu daawanayo guriga dhexdiisa tadriijiyan ayuu ku fasahaadinayo oo ku luminaya marka sheekhu wuxuu yiri yaa waayo qofka naftiisa fidna uga aamin فكلما سلم الإنسان من أسباب الفتنة مر والباء وقف كبد باله إلى أسباب في النظر وكبد باله كان ذلك أحسن له أصير أرن كات أيأو نرسم حالا ومآلا وقت قاس أوجوه إلى مستقبل أهامبا وحاو نرسم إنه كف قاضي وكان رد قال أسبابها في النظر وليس ترك التلفاز من الغلو تلفزيون كل لقطة كان غلوي معها هذا الكولير الدين الشيخ رحمه الله ويرنيك غلوي كعرب وعير تلفزيون كل لقطة غلوي معها وإنما هو من الوقاية تلفزيون كل لقته وإلالين إيه الدفاع لسك الدفاع يا شرطة إيه حمانة إيه فسادك لسك الدفاع يا أهل العلم يوم مركز ساتي وحي أسل مامين أضرارتا إيه دباتوين كلية هي بالك إنه كلية قويس كاغا إنه كلية عروفتا إن حتى هذه أكوسو بالبالي والله تكاغا نفتا هذا آذن آمن واهين إن تكفي النوضة وحي ألاها كبحا يا بالك وحي واجب مركز إن هذا نقول بصورش صدق قار laba shay ayay horta cudurdaar ka dhigtaan midka koowaad inay yiraahdaan waxa waay waxaan ka daawanaynaa akhbaar ama akhbaarta kaliyan ka dhageysta aniga ama wuxuu leeyahay ilmihii ayaa dhibay dariskay iga aadayaan meelo kale u raadsanayaan marba hadduu xaafad kale ka helayo marka waxaan isiiri usoo geli guriga suusan u bixin suusan u bixin macnaheedu waxa waay shartii ay iga maqneed ee dariska jirtay ayaan guriga soo gashtay carruurta darteedaan soo gashtay ilmahaagu ma aha in adiga isteerinka ku hayaan mar walba say rabaan aad u yeeshin haduu sharciga haba khilaafay Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum dadka mu'miniinta ah caruurtiina iyo xaasaskiina waxa kamid kuba adinka cadow idin ah ee ka digtoonaada iska ilaaliya inma amwalukum wa awladukum fitnah nabigu sal allahu calayh wasalam asoo khudba jimca ku jira oo khudbaynaya ayaa waxaa usoo galay xasan iyo xuseen oo marna kufaaya marna kacaaya masaajidka wiilal yaryar aan socodbarada markaa oo aan awood badan lahayn cunugan markuu socodbarad yaa kufkiisu waa badan yahay ayagoo marka iska daba dhacay marna kacaaya marna kufaaya ayay masaajidka soo galeen nebigu markuu arkay sala allahu calay wasalam waa isceli waaye mimbarka inta ka degay ayuu soo qaado soo ximbaaray waa soo noqday khudbadiisuu sii watay لكن خلبدي مركو سو نوقد وحو كبلاابay صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه الهي ربو شيو الله وحو عروتين هانتيدين وا فتنه لبدان ويل oo marna ku faaya marna kacaaya markaan arko waa sabri waayo nabi sallallahu alayhi wasallam marka arurtu sida ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala finnay ku yihiin hadii waxyaalaha muharramaadka ay isku hogaamiyaan ma ina ka yeesho waxyaalaha ayaga fasahaadinaya fi diinihim wa akhlaaqihim inaad tiraahdo ayagan ugu danaynaayay waa iga codsadeen waa igu dhibeen saasay yidhaahdeen sax ma yowma alqiyaama adaan u weydiinaya waa inaad qoyskaaga aad ka adkaato waa in caruurtaada aad ku tarbiyeyso tarbiye wanaagsan cunugu markuu yar yahay haddaad ka dhaadhicso shaygan inuusan fiicnayn asaa maalinka dambe ku dhahaya ma fiicna soo kulaad arkeen oo waa laga fiican yahay kuwa tarbiyada wanaagsan waxaa ka mid marka marka ugu horreysaba ku tarbiye waxaan inaysan ahayn wax wanaagsan laakiin haddaad usoo geliso qof walba oo soo gashta guriga wuxuu culimmadu sheegan ayuu kala kulmaya waana dhacday dadka haddaad hadda wareysato in badan oo ka mid a dadka caamada ah ee guryaha gashtay qof alla qofkaad wareysato qofku yidhi waa ka faa'iida ma jiro qof walba wuxuu leeyahay bahalkaana dhib ugu haya mararka qaar wuxuu go'aansanaa inuu guriga ka saaro laakiin xoogaa culaysyo saaran awgeed ayaa laga yaabaa inuu u saari waayo iyo asiga xoogaa maaragtay go'aankiisu daciif yahay waa ilaa dad badan waxaan arkay ka cabanaayo oo qof walba uu leeyahay bahalkaasaa dhibaato guriga iga haya ciyaalka qur-aanka bara maayaan dugsiga markii laga soo daayo waxaan arki jirnay bahalkan intuusan aad u faafin ka hor habeenkii oo kale ciyaalka waxaa la dhihi jiray qur-aanka xifdiya oo dersigaa berri ka bixi lahaa diyaari qur-aanka hadda guriga u imaanaya kutubta waa dhiganaya halkaas hoos fadhiisanaya gabadhii xataa guriga laga rabay inay ka adeegtay ka shaqayso maantoo dhan telefisyoonka agtiisaa looga yeeraya ma rabta inay shaqo qabato waxay rabtaa inay bahalkaas ayaduna fiirsato gurigii dhaqshaqadii laga haayay dhibaatuu ku yahay ciyaalkii qur-aankay baranaya waa dhibaato iskuulka waxay ka soo dhigteen culaysuu ku yahay salaadii tukashadeeda waa culays kale oo haddan soo maray in awqaadii salaada lagu luminayo waxyaalahaasoo mafaasida iyo kayrkoodba bahalkaana waa ximbaarsan yihi qofka mu'minkaana waxaa la rabaa haddii loo sheego ama uu arko waxyaalaha iyo mafaasidda kusoo ku saabsan fii diinihi inuu iska ilaaliyo u ka dheeraado uu ka fogaado waxaana ogaataan qof walba oo muslima ra'sumaalkiisa waa diintiisa waay ra'sumaalka ugu muhiimsa waa diintaas qofka markuu hantiilo yahay wuxuu ilaaliyaa soomaha lafaha waa ilaaliyaa waa dhowraa laakiin ogow waxa ugu muhiimsan oo dhowrto ilaaliso waa diintaada adiga naftaada iyo xaaskaaga iyo carruurtaada dhaqaale kastoo ku soo gala iyo hanti kastoo hesho wax faa'iidaa kuma lahan haddii akhlaaqda iyo diinta ay eber yihiin ay baaba'een waxaa intaa dheer oo waxyaalaha telefisyoonka laga dhaxla ka mid a xataa dacfulbasar aragga waa daciif ilan maanta o dhan baashaasuu isha ku haayaa iftiinka lidaalika labaatan jiradii oo kiyaalay wada qaateen hadda zamanka hore odayaal keliya qaadan jiray oo aragga daciifi jiray hadda labaatan jiradii wada oo kiyaalay sitaan waxa ugu badanna waa bahalkaa la fiirsanaya ugu badan caawo dhan ilaa nuur indhaha ku haya araggiisa wuxuu ku dilayaa telefisyoonkaas caawo dhan inuu daawado basarkuna ama aragguna waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofka ilaahay uu siiye waaye subxaana wa tacaala xibnaha muhiimkaa ee alla qofka uu siiye wuxuu yidhi yuusuf alqardaawi iyo dastuurka iyo waxay banneenayaan telefisyoonka yuusuf alqardaawi diin ilaahay wax laga weydiin maayo culammaduna aad iyo aaday uga digeen telefisyoon keliyana ma ahana arrintiisu telefisyoon waa ka weyn tahay shanigii shani telefisyoon jooga maaha qardaawi qardaawi wuxuu yidhaahday cadaawatunaa maca alyahuud laysa diiniya wa inamaa hiya ardiya ninkii yidhi waa cadaawada annaga yahuudda naga dhaxaysa mid diiniya ma ahee mid dhula waayo dhula isku haysana macnaha waxaa ka wada falastiin isku haysana haddaan carabna annaga iyo yahuudda markii boobka uu dhintay boobkii hore ee nasaarada ee ku dhimanayay fii talyaaniga waa u duceeyey alfaaduu ugu duceeyey waxaa ka mid inuu yidhi jannada allaha geeyo weligiis hadduu ku duceey ilahay ka aqbali maa weligiis hadduu ku duceey ilahay ka aqbali maa ilaan gaal kufri ku dhintay ilaahay janno geey maayo asaa ballan qaada subxaana wa tacaala الله سبحانه وتعالى وحير عليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فأدعي الله خير بدن وقبتويري وناك بدن وقبت الفاضي سيكمتا مؤلفات ضمن علماء كألفين آذي آذي نشرتي سقدية مركز شاكدي تلفزيون ما تاقنا وعلى غيابة مركز أوطان بسورده إن ذات قاري لهذان وأنا مد أقوب بدن ذاتكو أن دعوذان عالم فلانا كسر موضوع iyo sheekh fulana ka soo daahiray ama sheekh fulana adigu ka cilmi badan tahay waxaan aragnay culimadii ka soo daahiray qaar kamida inay leeyihiin yaan guryaha la gashanay yaan guryaha la gashanay ka soo daahiridda ka soo daahireenna sax ma aha culimaduna macsuumiin ma aha waa gefi karaan waana asiibi karaan zallaadka laakiin iyo hadda ah caalimka ka dhacay inaad adigu xujo ka dhigato oo aad diin ka dhigato sax ma aha waxay yidhahdeen culammadu zallatu alcaalimi zallatu alcaalam jabka ama simbirida qofka caalimka uu simbirixdo caalamka dhanaa ku sibxanaya macnaa waxaa waay dad badana ku kadsoomaya oo ku dayanaya saxaabada iyo salafka markaad siiradooda akrisana masaa'isha qaar waa ay ka hadli jireen qofka ku qaldamana waa sheegi jireen yaana lagu raacin dhihi jira waa qaldan yah inta naskiyo daliilka usoo qaataan waxaad arkaysaa ninka la yidhaha cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu markii tamatuca la weydiiyey أو عروة ويدية وحير هذا تمتع ومشروع التمتع في الحج مركز وحير هذا آبها ذكوا كالريباوي آبها عمر ما أقلا مركز وحير عروة كورا حدان أنا وحكو أمره يعني هذو أبهي وحكو أمره نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكو أمره أتبع أمر أبي أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وحى راعي ساوير أمر كأبهي بس أمر الرسول كان راعي سا جواب سؤال محل أمر الرسول كان راعي معناه وحول لي هذا كأبهي كله أبهي مسألة سمسة حسنا تاسو تاريخ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنا أبيه عمر بن الخطاب مرك عالم فلان يجي حجة معه waxaanu mafaatid ayuu bahalkan kaaga imaanayo inaad hebela ka soo baxay reerkaaga aad u lumisan saxma iyo hebela ka soo daahiray midna ha cuskani ee mafaatidaas ma jirtaa ama ma jirto wax ma wax maxsuusa waa qof inkiri kara uusan jirin haday jirtay taagan tahay waa mafaatid muuqata waa mafaatid uusan sharciga ogolayn xagga iska dhig ninka ka soo daahira adiga xisaabka ma saarno laakiin naftaada lagu xisaabinayo yawm alqiyaama iyo qoyskaaga iyo usradaada waxaad u soo jiido marka insha Allah ta'ala kalimadeena intaas aan ku soo koobaya wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in